Dhir lagu soo bandhigay hirgelinta iyo fulinta mashruuc ballaaran oo ay ka faa'iidaysan doonaan labatan iyo koow kun oo arday iyo sagashan dugsi ayaa waxaa si toos ah uga wada shaqayn doona Wasaaradda Waxbarashada iyo Hay'adda UNICEF iyo wali hay'adaha kala shaqeeya Wasaaradda Waxbarashada dhinaca waxbarashada. Ugu horeyn, shirka waxaa faahfaahin ka bixiyay Aamiin Maxamed Axmed, Agaasimaha Waaxda Qorsheynta iyo Siyaasadda iyo Guddoomiyaha Degmada Togdheer ee Wasaaradda Waxbarashada, Maxamuud Xasan Caynaashe.
runtii laakiin maanta waxaynu sii daynaynaa qaybtii partnersku ay nagala shaqeynayeen oo runtii intaa muddada ahayd waxoogaa the arrangement laga waday marka kolley service deliveryga waa imika inoo bilaabmaya in adeegii iyo wa- wanaaggii uu lahaa mashruuca uu inoo gaadho gobolladii iyo degmooyinkii iyo dugsiyadii halkay baahidaynu taallay wax kastoo halkan aynu ku qorshayno ama aynu ku guulaysanaano uu ka furmeeyey uu ka hirgeliyey marka dhammaanteen waxaan noo rajeynayaa insha allahu tacaala guul marka loo eego baahida waddankeena taala iyo resourcekeena haysana aada bay u kala badan yahay waxaa wasaaradda markaan iminka balaaniga kusoo noqday runtii caateeyana uu hore usii ahaa labada iyadu waa runima iskuullo saqafka ay ka tuurtay dabayli oo in ka badan saddex sannadood jiingadu ay ka maqneen caruurtii iskuullada wax ku dhigan lahayd duruuftu waxay ku kaliftay inay geedaha hoostooda ay wax ku bartaan geliyay ahaday oo waktigii aanu maaragtay looga faa'iideeyo taa waan dareensanaa iyadana qorshaha ku tursano haddii aan la yidhaahdo Een, eh, si mug iyo miisaan lana aynu u xambaarno mas-uuliyadda iyo talagalka ku jira si aynu u gaarsiino ummadeenii oo uga midho dhalino oo aynu ognahay baahida iyo eh, hawsha iyo sugaysa intay leeg tahay kole anagoo ay ahaan guddoomiyayaashii waxaa aan ballan qaadanay inaan haddii aan la yidhaahdo ee intii tabartayada ah ku dadaalo sidii loo qorsheeyey sidii loogu talagalay iyo si ka fiican ba inaanu haddii aan la yidhaahdo gaarsiino Dhanka kale, mas'uuliyiinta hay'adda UNICEF Maxamuud Cabdi Axmed ayaa ka warbixiyay tirada ardayda ay ka faa'iidaysan doona mashruuca.
marka mas-uuliyaddaas inagoo islaamkeena iyo dee mabda'eena ay tahay iyo mugta caqiidadeenna haddana halkan maanta waxaan ku kala qaadanaynaa shaqadan gaarka ah ee contractualka ah heshiiska markaa saxaadatu wasiir annagu hadda waan heshiiskii haddaan ahay eh, lead agencygii eh, mashruuca maamula si garaan ahaan heshiiskii waan kala seexanay la rajeynayaa inuu gaaro Ugu dambeyn, wasiirka Wasaaradda Waxbarashada, Barbaarinta iyo Sayniska Somalilan, Professor Ismaaciil Yuusuf Ducaale ayaa sheegay in mashruuca uu si toos ah u gaari doono bulshada loogu talagalay.
Een, mashruuc waa mashruuc muhiim ah Een, insha allah kolley baahiyo aad bay u badan yihiin oo dee xaaladda imika waddanka ku sugan yahay way ka ballaaran tahay wax saddex degmo lagu soo koobo insha allahu laakiin waxay noqonaysaa wax lagu dadaalo in baahiyaha meelaha kale ka jirana wixii laga awoodi karo la gaarsiin karo Een, tri wuxuu leeyahay dee een, markii mashruuca la ansixinay sida la sheegay dhowr sano ka hor Een, waxaa loo qoondeeyey saddexdaa saddex saddex degmo ayaa loo qoondeeyey Een, baahiduna waad ogtihiinoo waddankeena aada bay isu bedeshaa oo waxaa laga yaabaa bilay isku bedeshaa oo bisha halkan wax ka dhacayaan bisha dib wax kala dhacaya baahida markaa deegaanada ku jira iskuulada ka jirtaana isbedel saa'id ah ayay la timaadaa